بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحديث التاسع والثلاثون بعد المئتين حديث لaba boqol sodon iyo sagaal oo min kitaab الحج عن عروة بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زaيد curwa ayaa waxa uu leeyahay su-ila waxaa la weydiiyey usamat ibni zaydin usama ibni zayd ibn alxaarif ayaa la weydiiyey wa ana jaalizun aniga oo fadhiya oo la fadhiya kayfa kana rasuulu اllahi salى allahu alayh waali wasalam yasiru fi xajati اlwadaac xiina dafac su-aashaana la weydiiyey usama waxaa la yihi kayfa kana rasuulu lah sl rasuulka ilaahay seebuu ahaa yasiru mid u socda fi xajati alwadaac xajati alwadaac xajkii nebigu uu xajiyey xiina waktigii dafaca uu ka soo dareeray dafciga asalkiisa waxa la yidhaha wixii la riixo laakiin halkan waxaa laga wadaa markii carafa la taagnaa oo qoraxdu dhacday oo lasoo dareeray oo musdalifo lasoo aaday ayaa laga wadaa seebuu nebigu u soconayey qaala waxa uu yihi usama oo ku jawaabay kaana salى اllahu alayh wali wasalam kana yasiru alcanaq faida wajada faida wajada fajwatan nassa marka labada nooc oo canaqa iyo nasiga labaduba waa laba socodka ka mida qaala almualif waxau yihi walcanaqu waxaa la yidhahdaa inbisaadu assayr in xoogaa la socdo si fiican loo socdo oo waxa weeye tilaabada la qaado oo aan tartiib loo soconaynin ee la dheeraynayo orodna ma aha wannasu fawqa dalik nasiguna waxa weeye waa ka sarreeya marka waa laba socod oo kala sarreeyo wey oo isku xiga oo labaduba orodka ay ka horeeyaan caajis iyo tartiibna aysan ahayn marka xadiidkan wuxuuna barayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam markii uu maka kasoo ba markuu ka soo baxay carafa qaabkii uu soconayey iyo sidii uu nebigu calayhi salatu salaam sameynayay leanna usama waxau ahaa radiifkii nebiga calayhi salaatu wassalaam hashii nebigu uu saaraa ayuu usamana gadaal ka saaraa oo hal ayay wada saaraayeen labaduba marka isaga ayaa ka sheekeeyey nebiga calayhi salatu salaam markuu soo baxay oo soo dareeray tartiib uu soconayey si caadiya oon gaabinna ahayn dheeraynna ahayn hadduu helo xoogaa meel bannaan marka waa degdegayay sidaa daraaddeed marka waxaa habboon qofku markuu soconayo inuu ilaaliyo hadba maslaxadda dadka uu la socdo iyo dadka waddada la maraya inuuna degdegin oo dadkii jiirin na waa la rabaa inuuna gaabin oo waxa weeye dadkii xanibinna waa la rabaa marka sidaa daraaddeed sunnuhu waxa weeye socod caadiya in la socdo ayaa waxa weeye muhiima waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka nebiga tawaaduciisii iyo sida waxa weeye usama wiil yarbaha oo waxa weeye nebiga u fangelinayey waxaa kaloo laga qaadanayaa dadku maanta waxa ay sameeyaan inay tahay mukhaalafatu sunna dad badan baad maanta arkaysaa oo isjiiraya isdhibaataynaya aad iyo aad ugu cayaaraya qaabkee u socon lahaay qof walba degdegayo baabuur hoon isku yeerinaysa mashaakil zaxmad waxaasoo dhan wax haboon ma aha baabka ku xiga oo wuxuu ka hadlayaa baabka afar iyo toban waxau ka hadlayaa xukmu taqdiimi alramyi kala hormaridda la hormari la kala hormariyo ramyiga dhagax tuurashada iyo waxa weeye naxriga iyo xalqiga iyo ifaadada maalinta tobnaadka carafo markii sagaalaadkii laga soo gadoomo maalinta tobnaad tobnaadka waa maalinta ciidda afar camal ayaa la sameeyaa oo waxa weeye laga rabaa inay sameeyaan dadka xujaajta sida nebigu tartiibkiisa is ugu hormariyey waxa weeye waa in marka ugu horeysa ramyiga la tuurto jamrat lkubra alcaqabat alkubraa in la tuurto ayaa ugu horeysa markii la tuurto waxaa ku xiga naxriga xoolihii baa la gowracayaa markii xoolihii la gowraco xalqigii baa imaanaya madaxa la xiiraya ama taksiirkii waa la gaabinaya waxaa ugu dambeeya kan afraad oo ah dawaafu alifaada oo rukniga ah waxa weeye beytka in lasoo dhawaafo afartaa camal nebigu saasuu isugu xijiyey ramyigu ugu hormariyey oo waagu markuu beryaa la tuuranaya qoraxdu soo baxdo markuu tuurtay hadyigiisiibuu gowracay markuu hadyigii gowracay madaxuu iska xiiray markuu madaxii iska xiirayna beytku aaday oo qofku markuu saddexdaa sameeyo xalaal buu noqonayaa oo waxa weeye dharkii waa iska bedelaya labadi goo caddaa dharkiisii caadigeed buu xiranaya dhiig waa isticmaali karaa laakiin dumarku weli uma banaana laakiin hadduu dawaafka ku daro oo waxa weye intuu tago soo dawaafo dawaaful ifaada la yidhaahda uu soo dawaafo markaa wax walba xalaal buu noqday marka saddex dawaaf baa jira waa inagii soo sheegnay dawaafu alquduum waa inoo soo hormaray kana waa dawaafu alifaada axaadiistan lagu sheegayo dawaafu lwadaacna waa soo socdaa marka labada kale maahee kani waa rukni wey oo kan lagama tegi karo oo waxa weye arkaanta xajka ayuu ka mid yahay alxadiid alarbacuun bacda almiaatayn xadiidka laba boqol iyo afartan waxau yihi can cabdillaahi ibni camr ibn alcaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyay cabdillahi ibn camr ibn caas inuu yihi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay calayhi salaatu wasalaam waqafa waxa uu istaagay fi xajati alwadaac waa maalintii yowma naxri ayuu meel istaagay oo dadku su-aalaha weydiinayeen fa jacaluu waxay yeeleen yas'aluunahu inay weydiinayaan oo su-aalihii weydiinayaan faqaala rajulu nin baa waxa uu yidhi lam ashcur ma dareemin oo ma aana ku baraarugin faxalaqtu waan xiiray madaxii qabla an adbax inta aanan neefkii gowricin hadigaha qaala nabigu wuxuu yidhi idbax walaa xaraj hadda gowrac wax dhibaataa ma leh dembi kuma saara dushaada hadda gowrac fa jaa'a aakhar mid kalaa yimid faqaala waxau yidhi lam ashcur ma dareemin fanaxartu waan gowracay qabla an armi inta aanan dhagaxiiba tuuran ayaan hadigii gowracay qaala irmi hadda tuur walaa xaraj wax dhibaataa ma leh qaala waxau yidhi markaa cabdullaahi ibni camar waxau yidhi famaa su'ila yowma-idin can shay-in wax la weydiiyey nebiga maalintaas ma jiro can shay-in qudima la hormariyey walaa ukhira la dib dhigay ilaa waxa uu dhahayey qaala waxa uu dhahayey ifcal walaa xaraj wax dhibaataa male hadda samee xadiidkaa marka wuxuu inoo caddaynayaa maalinta yowma naxriga oo ciiddaa oo waxa wey yowma naxriga la yidhaahdo oo xujaajtu iyagoo afartan camal bay samaynayaan afartan camal marka sida sunnaha nebiga calayhi salatu salaam uu nebigu ka bilaabay waxa weeye waa ramyiga wa naxriga ku xiga xalqiga ku xiga ama taqsiirka waxaa ku xiga kabacdi markaa dawaafka afartoodaa marka haddii la kala hormariyo oo sidaa nebigu u sameeyey haddii loo sameeyo waa jayid waa sida wanaagsan haddii laakiin qofkii ay dhacdo inuu kala hormariyo oo waxa weye isagoon weli tuuran uu neefkii gowraco ama isagoon madaxii xiirin uu gowraco ama isagoon tuuran uu madaxii xiiro wax dhibaataa oo ku sugan ma jirto waxa weeye waa arrin mubaaxa walaa xaraj maadaama nebigu yidhi walaa xaraj wax dhibaataa inaysan ahayn baa laga qaadanaya oo dembi male weye xarajku waa dembiga shayga mar haddii la yihahda walaa xaraj ay laa itma calayka wey wax dembiya melihid xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa awala marka ugu horeysa qofka caalimkaa oo dadka baraya manaasigta xajka iyo fataawada inuu meel u istaago oo markaa ugu yimaadaan oo weydiiyaan wix ay rabaan waa arrin sunna a sidaa nebigu sameeyey laba waxaa ka qaadanaynaa jawaazu taqdiimi in la kala hormarin karo arrimahan oo ayna wax dhibaataa lahayn laakiin itibaacan lilnebiyi nebiga oo lagu dayanayo in waxa weye sidii u sameeyey loo sameeya ayaa wanaagsan culamada marka qowl wuxuu ku jiraa oo khilaafa macnaha hadduu qofkii saa u kala hormariyey oo saa ugu dhacay hadhow ma fidya ku waajibaysaa mise kuma waajibayso wax ku waajibaya ma jiraan sida saxiixa wax fidye ah oo haba yaraatee ku waajibaysa ma jiraan saasayna ku tageen culamo badan oo imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo maadaama nebigu yihi ifcal walaa xaraj haddii waxa weeye fidya ku waajibi lahayd nebigaa sheegi lahaa calayhi salaatu wassalaam mar haddaan marka nebiga waxba ku waajibinin qof wax ku waajibin kara ma jiro oo waxa weeye waa ruqsa arrintaas wax dhibaataana ma leh maadaama nebiguba saa u caddeeyey calayhi salaatu wassalaam baabu waxau baab u yahay kana kayfa kayfiyat rami kayfa tarmi jamrat alcaqaba see baa loo tuuranayaa ama turmaa see loo tuuranayaa jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba saddex meelood ayaa dhagaxa lagu tuuraa jamrat kubra wa jamrat suqra wa jamrat lwusta saddexda dhagax tuurasho marka waa saddex buurood oo yar yara oo hadda la habeeyey oo waxa wey waa la wada dhisay waana cibaado waxaa dadku ka aaminsan yihiin oo khaladka ah oo shaydaan baa la tuuranaya wax jira ma ah waa caqiida baatila iyo waxa weeye jahli waxa uu keenay ee arrintaana waa caqiido waa diin waa cibaado sidaa ayaa loo samaynaya sidii nabigu u sameeyey calayhi salatu asalaam qaabka loo tuuranaya marka jamrat alcaqaba waa tan ugu horeysa wey oo maalintaa la tuurto labada dambe ee waxaa la tuurtaa maalmaha dambe waxa weeye ama tashriiqa ah ayaa saddexdaba lawada tuura laakiin maalintan tobnaadka waxaa la tuurtaa jamrat alcaqaba alkubraa bes ayaa la tuurtaa alxadiid alxaadi wa arbacuun bacda almi'atayn xadiidka laba boqol afartan iyo kow waxau yihi can cabdiraxmaan ibni yaziid annakhaciy qaala waxa uu yihi can cabdiraxmaan ibni yaziid baa waxa uu leeyahay waa taabiciye anahu xaja waxa uu la soo xajiyey maca ibni mascuudin cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu saxaabigaa jaliilka ayuu la soo xajiyey ninkaa taabiciga wuxuu yidhi fara'aahu waxaan arkay yarmi isagoo tuuranaya aljamrata alkubraa jamrat alkubraana waa layaha jamrat alcaqabana waa la yihahda labadaba alkubraa jamradii weyneyd isagoo tuuranaya maxaa muxuu ku tuuranayey bisabci xasayaatin toddoba dhagax oo yar yar ah dhagaxa farganka la yidhaahdo ga gano oo kale oo waxawey quruuraxa yareerka ah ayaa laga soo qaadanayaa mina markaasaa xesaa loogu tuurayaa marka bisabci xasayaatin kaba lagu tuuri mayo dhagxan waaweyn maaha qashin lagu ridi mayo oo qaar ba arkaysaa kabaha ku tuuray kuranay shaydaanka dil waxaa waxba kama jiraan waxa weye waa khuraafaadka jahligu keenay wey marka bisabci xasayaatin baa lagu tuuraya waa dhagaxa yareerka fajacala waxau yeelay qaabkuu marka u istaagay buu sheegaya fajacala albeyta xaramka waxauu ka yeelay macnaha kacbada wuxuu iska xijiyey can yasaarihi bidixdiis wa mina can yamiinihi midigta ayay minana ka xigtay marka waa inuu qaabilo saa u qaabilay markaa iyada ku jeensaday uma qaala markaasu waxa uu yidhi haada maqaamu aladii unzilat calayhi suurat lbaqara sala allahu alayh waali wasalam hada maqaam kani waa maqaamkii waa booskan aan taagnahay waa booskii nebigu uu istaagnaa oo waxa weeye lagu soo dejiyey suurat lbaqara macnaha suurat lbaqara oo dhan ma aha laakiin wuxuu ujeedaa axkaamta xajka ka sheekaynaysa oo waxa weeye maalmaha xajka camalka la qabanayo maadaama ay aada uga sheekayso fi suurati albaqara ayuu ujeedaa ee suurat lbaqara oo dhan baa kusoo degtay ma aha halkaa marka wuxuu inoo caddeeyey afarkaas cabdullahi ibnu mascuud baa laga warinaya inuu inoo yidhi cabdullahi ibnu mascuud uu sameeyey ficilkiisii haddana uu sheegay ficilkan inuu nebiga ka arkay marka markuu qofku tuuranayo sida sunnaha ah oo wanaagsan waxa weeye inay beytku uu ka xigo xagga bidixda uu iska xijiyo minana madiina ay ka xigto waxa weeye xagga midigta markaas uu saa inta u qaabilo jamradii uu tuurto sidaa wey sidii nebigu sameeyey saxaabaduna sameeyeen laakiin culimmadu waxay yidhahdeen haddii ay zaxmo tahay meel walba oo aad ka istaagtid iyo meel walba aad ka tuuratid waa isku mid wax dhibaato ah male laakiin sida sunnaha wanaagsan inuu saas sameeyaa wanaagsan oo weliba xasayaad kasta markuu tuuranayo dhagax walba allahu akbar ayaa la odhanayaa in dhexdooda la ducaystana markii la dhameeyana waxa weeye waa la ducaysanayaa oo waxa weeye aad iyo aad baa loo ducaystaa way wanaagsan tahay oo waxa weeye sidaas ayay ku caddeeyeen culummadu waxaweye manaasik alxaj xadiidka waxaa laga qaadanaya marka mashruuciyatu inay mashruuc tahay ramyi jamrat alcaqaba inay mashruuc tahay nebigu jideeyey calayhi salaatu wassalaam ayaa laga qaadanayaa weliba aljamratu alkubraa iyo jamratu alcaqaba iyo lagu magacaabo ayaa waxa weeye laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ramyigeedu inuu yahay toddoba dhagax oo yar yara in lagu tuurayo ama waxa dadku maanta ay ku tuuraan oo waxa weeye khaladaadka badan ay samaynayaan inay tahay wax jahliya ayna habboonayn waxaa laga qaadanayaa qofku markuu tuurayo itibaacan lisunna inuu waxa weeye midigta iska xijiyo kacbada bidixdan midigta inuu iska xijiyo bidixda inuu iska xijiyo kacbada minana uu midigta yeelo markaa uu saa u tuurto waxaa kaloo laga qaadanayaa suuradaha magaca lagu magacaabayo oo waxa weeye suuratulbaqara qisatulbaqara ku jirta oo waxa weeye lagu magacaabay inay tahay wax dhibaataa inaysan lahayn oo waxa weeye ay saxaabaduba saa ugu magacaabi jireen ay macnaha alati yudkaru fi qisati albaqara wey macnaha suuradda lagu sheegay qisadii saca oo waxa weeye la gowracay ayaa laga qaadanayaa inayna marka wax inay sugan tahay oo waxa weeye saxaabada iyo kulli saa loogu magacaabi jiray ayaa waxa weeye laga qaadanaya baabka ku xigaa baabu fadli lxalqi xiiridda la xiiraayo fadliga ay leedahay wa jawaasu taqsiir iyo banaanida ay bannaan tahay in timaha la gaabiyo waa ragga ragga waxaa fadli badan inay timaha xiiraan waxaana u bannaan inay gaabiyaan ama dumarka iyaga maga ma xiirayaan ma gaabinayaan keliya uma bannaan iyaga inay xiiraan oo axaadiis waa ku sugnaatay in dumarka aynan xalqiga shaqo ku lahayn ee iyagu waa gaabinaya alxadiid araabic alxadiid athani walarbacuun bacda almiyaatayn xadiidka laba boqol afartan iyo labo waxa uu yihi can cabdillahi bni cumar can cabdillaahi ibni cumar ibn khadaab radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala waxa uu yihi wa fi xajati lwada waxa uu yihi allahuma arxam almuxalliqiin ilaahayow u naxariiso almuxalliqiin allahuma allahayow irxam u naxariiso almuxalliqiina kuwii madaxooda xiiray qaaluu waxay yidhahdeen walmuqasiriina yaa rasuula allah kuwa gaabiyeyna rasuulka ilaahay u ducee qaala markii labaad buu wuxuu yidhi allahuma arxam u naxariiso almuxalliqiin kuwii madaxooda xiiray qaaluu waxay yidhahdeen walmuxalli walmuqasiriina yaa rasuula allah rasuulka ilaahay kuwii gaabiyeyna u ducee qaala waxau yidhi allahuma arxam almuxalliqiin ilaahu u naxariiso kuwii timahooda xiiray markii saddexaad waxay yidhahdeen walmuqasiriina yaa rasuula allah rasuulka ilaahay kuwaana u ducee qaala markaasuu waxa uu yidhi markii afraad walmuqasiriina waka marka riwaayadda riwaayadaha qaar ba waxay odhanayaan saddex jeer markay ku celiyeen oo uu saddexdii jeer bay yidhi walmuxalliqiin ilaahu naxariiso kuwa xiiray ayay markii afraad markay ka dalbeen ayuu waxa uu yidhi walmuqasiriin halkaa culammadu waxay ka qaateen awalan mashruuc inay tahay oo bannaan tahay in timaha la gaabiyo iyo in la xiiro labadaba marka waa jaa-is inuu qofku xiiro iyo inuu gaabiyo labadaba oo waajib ma aha laakiin maxaa fadli badan inuu inuu xiiro waa ragga marka oo dumarku iyagu shaqa kuma le marka way bannaan tahay laakiin fadli iyo dheeraad ayaa ku jira leanna sababtu waxa weeye ducadaa nebigu uu ku celceliyey oo saddex jeer markuu u duceeyey kuwii xiiray hal mar buu u duceeyey kuwii gaabiyey waa fadli weyn weeye oo cadiima marka oo waxa weeye weliba saxaabadaa ka dalbaday ee isagu lama doonan isagu wuxuu ducada ku bilaabay kuwii xiiray buu u duceeyey marka labadaba way bannaan yihin bay culamadu dheheen laakin waxaa fadli badan xiirida baabu dawaafi alifaada dawaafka ifaada dawaaf alifaada idaaf ifaadadu waxa weeye waa dawaafka laga yimaado markaa waxa weeye carafo markii laga yimid oo maalinta tobnaadka dawaafka la samaynaayo ayaa dawaafu lifaada la yihahdaa iyo walwadaac dawaaf alwadaacna waa ku daray dawaaf alwadaacna waxaa la yidhahdaa dawaafka ugu dambeeya oo marka ugu dambeeya oo qofku uu ka ambabaxayo oo uu ka tegayo waxa weeye maka oo dhan oo gurigiisii aadayo dawaafka uu samaynayo marka saddex dawaaf baa jira dawaafka ugu horeeya dawaaf alquduum baa la yidhahdaa cumradaa lagu sameeya dawaafkan kalena waxaa la yidhahda dawaaf alifaado waa xajka maalinta tobnaadkaa la sameeya waa rukni dawaaf alwadaacna waa kan ugu dambeeya oo waxa weye waa la is amray isagana alxadiid athalith walarbacuun bacda almi'atayn laba boqol iyo afartan iyo saddex can caaishata radia allahu canha qaala caaisha waxay tiri xajajnaa waxaan la xajinay maca nabiy sala allahu calay wasalam nebiga maciisa ayaan la xajinay oo aan la soconay oo xaasaskii nebigu waa la socdeen maalintii nebigu xajiyey fa afadnaa waanu dawaafnay yowma naxri oo dawaaf lifaadaan samaynay faadafnaa wafa adafnaa waxay ka wadaa fa afadnaa waxay ka wadnaa ka wadaa macnaha maalintaas ayaan samaynay dawaafu lifaada yowma naxri maalintii yowma naxriga oo tobnaadkahay dhowr beri oo dambea lasii joogay haddana fa xaadat waxaa xayday oo xaydkii ku dhacay safiya safiya ayaa xayday oo xaaskii nebiga ahayd safiya bintu xuye ayaa xayday oo la socotay fa araada nabiyu sala llahu nebigu ma ogeyn marka fa araada nabiyu sala allahu calay wasalam nebigaa waxa uu ka doonay minhaa iyadii ma yuriidu alrajulu min ahlihi wixii ninku uu ahalkiisa ka raadiyo ay macnaha nebiga ayaa waxau damcay inuu xaaskiisii safiya jimaac ugu tago caaisha marka way ogaatay sheekadaas oo dee meel baa la wada joogayo way dareentay way ogaatay faqultu waxaan ku yidhi bay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innahaa xaa'id xayd baa ku dhacay safiya oo xayd bay qabtaa fa qaala markaasuu waxa uu yidhi nabiga calayhi salatu salaam axaabisathaa axaabisatnaa hiya mana xabsiyeysaa oo waxa weeye miyayna baajinaysaa wey ha axaabisatnaa hiya miyayna xabsiyeysaa oona baajinaysaa liannahu sababtu waxa weeye uu leeyahy nebigu saa dawaaful ifaada haddaynan samaynin waa rukni oo lagama tegi karo waa inay sugtaa markay daahir noqoto waa inay samaysaa oo ruknigaa lagama tegi karo qaalu waxay idhahdeen yaa rasuula allah innahaa qad afaadat way samaysay oo waxa weeye maalintii naxriga way samaysay dawaafu lifaada yowma naxri maalintii yowma naxriga qaala markaasu waxa uu yidhi markaa ukhrijuu marka baxa oo waxa weye nama celinayso marka maalintii la rabay in la ambabaxo oo ayaamu tashriiqii dhammaaday oo la rabay in la tago ayuu nabiga calayhi salaatu salaam safiye ma u ogeen inay xayd ku dhacay mana uu ogeen inay dawaaftay dawaafulifaada markaasuu waxa weeye caaisha u sheegtay inay xayd qabto markay aragtay nebiga oo doonaya inuu xaaskiisii u tago bay tiri rasuulka ilaa xayd bay qabtaa marka halkaana waxaa laga garanayaa sida dumarkii nebigu isku ahaayeen oo xaaladooda dhan iskula socdeen oo aada isu wanaagsanaayeen markaasuu nabiga calayh sala slam waxa uu yidhi mayna xabsiyeysaa oo na celinaysaayo ma inaan sugnaa inta ay ka dawaafayso markaas waxay dhahaan maya way dawaaftay maalintii naxriga way dawaaftay dawaaful ifaada way la timid markaasuu yihi bas waa bixi karnaa marka ay xaja iyada dawaafka dambe oo dawaaful wadaaca ah way ka tegi kadhaa gabadha xaydku ku dhaco haddii uu xaydkii ka manciyo way ka tegi kadhaa wa fii lafdin lafdi kale waxa uu ahaa qaala waxa uu yihi nabiyu sala allahu calayhi wali wasalam markii ay caaisha ku tiri xayd bay qabtaa buu nebigu wuxuu yidhi caqara xalqa afaadat adaafat yowma naxri miyay dawaaftay yowma naxri marka labadan kelmadood oo caqra asalkeeda caqri waxaa la yidhahdaa boqongoynta neefka markii boqonta la gooyo ayaa caqriga la yidhaahdaa ama markii waxay u isticmaali jireen qof markuu dhinto neefka geel ah oo lagu qalo ayaa caqri loolan jiray oo laa caqra fi lislaam waatuu nebigu yidhi marka ciribgooya ha ku dhacdo xalqaana waxa way madaxay xiiri jireen ay macnaha dhibaata ha ku dhacdo weeye oo kale waxay la mid tahay ereyadii aan soo marnayo ahayd wayxaka oo kale iyo waa eraye asalkooda markii hore habaar ahayd oo habaarkoo wuxuu ahaa markii hore wax macnaha boqongooyo keena ha ku dhaco wax madaxa lala xiiro ha ku dhaco masiiba ha ku dhacdo weeye qofkii laakiin markii dambe waxay iska noqotay kelimad halhaysa oo waxa weeye soomaaliduba way isticmaalaanoo inkaari kugu dhacday iyo bay yidhahdeen iyagoon ujeedin habaar markaasuu nabigu wuxuu yidhi adaafat miyay dawaaftay yowma naxri oo dawaafulifaada ma la timid qiila waxaa lagu yidhi nacam haa way la timid qaala waxa uu yidhi fanfiruu haddaba fanfiri markaa socda oo waxa weye fanfiri macnaha iyadii buu ku yidhi marka fanfiri marka raac dadka oo waxa weeye iska bax hasugin dawaafulwadaac oo waxa weye adugu waxba ha samayna dawaafulwadaace ilay maalintan la dareerayo nafarku waxa weeye waa bixitaanka la baxayo maalintan la baxayo ayaa la rabaa dawaaful wadaac in la sameeyo oo nebigaa yidhi qof walba aakhir camalka ugu dambeeya uu samaynayo ha noqdo dawaaful wadaac oo ha sagootiye beytka oo waxa weye dawaafka ku sagootiyo laakiin waxaa laga dejiyey oo laga cafiyey gabadha xaydka qabta marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa haddii gabadhii xayd ku dhaco oo waxa weye iyadoon samaynin dawaaful ifaada iyadoon samaynin inay sugayso ilaa uu daahir noqodo ka noqoto xaydkii dadkii la socdayna waa inay la sugaan oo weliba amiirka oo kale waxaa laga rabaa inuu sugo oo la sugo waxaa leanna waa rukni marka xadiidka waxaa laga qaadanaya dawaafu lifaada inuu rukni yahay min arkaani alxaj oo isagu lagama tegi karo waxa rukniga ana ma dhacayo ilaa ilaa waa in la sameeyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofka amiirkaa oo waxa weeye dadkii maamulaya ama kooxdii isla socotay qofkii amiir u ahaa inuu ka warqabo oo waxa weye haddii gabar xaydkii ku dhaco iyadoon samaynin dawaafu lifaada in la sugo inta ay daahir noqonayso hadday laakiin dawaaful ifaada samaysay waa la baxayaa oo waxa weeye lama dawaaful wadaac way ka tegeysaa markaa iyadu waxaanu kaloo ka qaadanaa dawaaful wadaac inuusan waajib ahayn oo calal xaa'id gabadha xaydka qabta waajib kuma aha laakiin dadka kale ayuu waajib ku yahoo la amray iyada waa laga cafiyey xadiidkan soo socda ayaanaba sii caddayn doona in laga cafiyey alxadiid alraabic walarbacuun bacda almi'atayn waa xadiidka laba boqol afartan iyo afar can cabdillaahi bni cabbaas waxaa laga weriyey radi allahu canhuma qaala waxa uu yidhi umira umira annaasu dadkii waxaa la amray saxaabigu hadduu yidhaahdo umira oo mabniyun lilmajhuul baa la yidhahdaa ciddii amartay aan la sheegin nebigaa loo jeedaa calayhi isalaatu wassalaam leanna nebigaa wax amri jiray oo iyadoo la yidhi amara anabiy oo kale umira annaasu dadkii baa waaa waa la amray oo dadkii waxaa la amray an yakuuna aakhiru cahdihim waxa ugu dambeeya oo ay samaynayaan oo maka ku samaynaya inay noqoto bilbeyti ay dawaaf dawaafulwadaac wey inay sameeyaan aakhirka marka ugu dambeeya baxayaan inay dawaafulwadaac la yimaadaan ilaa annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id waxaa laga khafiifiyey oo laga cafiyey gabadhii xaydku ku dhacay waa xadiidka hore oo kaloo la macno yahay oo wuxuu inoo caddaynayaa haddii gabadha xaydku ku dhaco iyada oo dawaaful wadaac aan samayn inaynan iyadu sugaynin oo dadka raacayso oo laga cafiyey iyada laga dejinayo leanna awalba sunnu ahaa ee waajib ma ahayn wax ku waajibayana markaa ma jiro oo lama odhanaayo waa inay waxa weeye fidyo bixisaa iyo lama odhanayo way iska baxaysaa baabka ku xiga oo sideed iyo toban wujuubu almabiit bimina hameynadan saddexda ah oo ayaamu tashriiq waxaa waajiba inuu qofku hameenkii u hoydo mina maanta markii afartii camal la qabtay oo waxa weeye xaja xajkii uu dhammaaday acmaashii xajka la dhameeyey oo dhagaxii la tuurtay neefkii la gowracay madaxii la xiiray dawaaful ifaada lala yimid qofkii xalaal buu noqday laakiin saddexda hameyn oo marka ayaamu tashriiqa la yidhaahdo oo hameenka koob iyo tobanka laba iyo tobanka saddex iyo tobanka saddexda hameyn minaa la seexanaya minaa la joogaya maalintii meeshii la rabaa la aadi karaa oo maka iyo xaramka dhexdiisa iyo meel alle meesha aragtid la aadi kadhaa maalintii laakiin hameenkii in mino loo dheelmado ayaa waxa weeye nebigu amray ilaa qofkii cududaar leh sida hadda xadiidkan soo socda oo nebigu u fasaxay mooye xadiidka alkhamis walarbacuun bacda almi'atayn laba boqol iyo afartan iyo shan can cabdillahi ibni cabaas can cabdillahi ibni cumar cabdillahi ibni cumar radi allahu canhuma waxaa laga wariyey waa cabdillahi ibni cumar ibni khadaabe waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi ista'dana alcabaas ibna cabdilmualib waa nebiga adeerkiis ista'dana idan buu weydiistay cabaas baa weydiistay alcabaas ibna cabdilmualib baa weydiistay waa nebiga adeerkiisi rasuul allahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay buu weydiistay an yabiita inuu baryo oo joogo isagu bimaka maka inuu ku baryo hameenada layaali mina hameenada mina lagu lagu dhaxayo sababtu maxay tahay min ajli siqaayatihi waxa weeye waraabintii uu dadka waraabin jiray oo cabaas xaramka markii hore qabla jaahiligi qabla alislaam dadku way kala lahaayeen oo waxa weeye way qeybsadeen marka cabaas waxa uu mas-uul ka ahaa samsamka waraabintiisa oo samsamku ceel buu ahaayo barkado yaro yaro iyo intuu u sameeyey ayuu dadka xujaajta ah buu u khidmayn jiray oo ka waraabin jiray oo waxa weye isagaa mas-uul ka ahaan jiray marka wuxuu yihi rasuulka ilaahayow waxaan rabaa hameenadan inaan halkan joogo oo aan dadkii waraabiyo camalkaygii aan sii wato oo waxa weeyaan camalkaa qabto fa adina lahu nebigaa u idmay markaa oo yihi waaya adigu joog halkaa maka joogo waraabi dadka laakiin hadda maanta oo kale culimadu waxay yidhahan looma baahna meel walba waa iska tuubo samsamkii o dhan waxaa laga dhigay tuubooyin iyo biyo waxa weeye shumaya oo waa la habeeye waa la casriyeeyey marka kuwa ka shaqshaqeeye iyo maaha hadda maanta cidna waraabin ugama baahnin marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa wujubu lmabiti bimina inay hameenada mina la joogayo oo saddexda hameen in mina lagu dhaxayo inay waajib tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofkii saas oo kale ah oo u baahda ruksadaas oo kale sida cabaas oo kale inuu nebigu u ruqseeyey duruuf awgeed keligiina ma ahayna waxaa kaloo sugnaatay dad geel la joogay oo waxa weeye habeenkii geel geela halkaa la joogay banaanka inuu nebigu amray iyaguna u idmay inay waxa weeye iyaguna geeloodii la joogaan oo waxa weeye uu nebigu u fasaxay marka wixii duruufi keento oo dhan waa la ogol yahay laakiin qofkii aan duruuf lahayn inuu saddexdaa hameen xagga u dheelmado ayaa la rabaa oo waxa ayaama mina uu halkaa joogo marka habeenkiina waa labada meelaas maalintiina waxaa la tuuranayaa dhagax tuurashadaa la tuuranayaa intaasaa la qabtaa saddexdaa beri baabka ku xiga waxa weeye baabu jamci jamci almaqrib walcishaa fi musdalifa xadiidkan waxay ahay inuu kasoo hormariyo ayaa haboonay leanna waxa weeye jamciga oo xadiidkan hore inuu ka hormariyo raaciyo habeenkii markii laga soo dareerayay oo maalinta ciidda inuu ka hormariyo xadiidkan marka wuxuu ka hadlayaa maalintii sagaalaadka markuu nebigu ka soo dareeray carafa makribka markuu galay oo qoraxdu dhacday ayaa lasoo dareeray oo baalka dhigatay makrib baa marka taagan ilaa dhowr iyo toban kilomitr baana la soconayaa oo waa muddaa la soconaya marka lama tukan makrib waa la soconayey jamcu ta'khiir baa la yidhahda makribkii dib baa loo dhigay oo waxaynu ku soo marnay kitaabu asala safarka markaan ka hadlaynay jamcu ta'khiir baa la yidhahda iyo jamcu taqdiim labadaba halkaasaan kusoo sharaxnay marka amiinkaa marka la yimaado musdalifa qofku markuu saa musdalifa u yimaado iyadoo cishihii joog u imaanaya oo leyd ah markaasuu degayaa wuu adimanayaa makrib wuu aqimayaa makrib buu tukanayaa haddana waxa weeye markaas wuu aqimayaa cishihii buu tukanayaa oo jamcinayaa oo qasrinaya kabacdina wuu seexanayaa halkaa oo waxa weeye jamci baa la samaynaya marka xadiidka asaadis walarbacuun bacda almi'atayn laba boqol iyo afartan iyo lix ayaa wuxuu odhanaya wa canhu ay cabdullahi ibni cumar radia allahu canhuma waxa uu yidhi xadiidkii hore wa canhu wuxuu uleeyahay xadiidkii hore ayuu wariyey marka cabdullahi ibni cumar baa loo jeeda radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi jamaca anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku jamciyey oo isku daro iskumar tukaday bayna almaqribi waalcishaa salaadii maqrib iyo salaadii cishe ayuu jamciyey bijamcin ay bimusdelifa iyadaa jamci loo yaqaano ee meeshii salaada lagu jamcinayo waa musdelifa wey oo marka laga soo tago carafa habeenkii musdelifa ayaa loo dheelmadaa la seexdaa bijamcin kullu waaxidatin minhumaa biiqaama mid walba iqaamo ayuu u sameeyey oo marka salaad walba waa loo atimay walam yusabbix mana sunnaysan tasbiixa halkan sunnihii baa loo jeedaa walam yusabbix baynahumaa dhexdoodana wax sunnaha ma tukan walaa calaa ithiri calaa ithiri waaxidatin minhuma labadooda mid ka mida gadaalkoodana ithirku waa gadaalka ithru shay macnaha shayga gadaalkiisa le ama atharu shay macnaha calaa ithiri waaxidatin minhumaa labadooda middoodna gadaalkoodii ma sunnaysan oo waxa weeye marna sunne ma tukan xataa aminkaa nabiga alayh slat salaam halkaa markuu maqribka iyo cishihii tukaday oo salaadii uuna sunno tukan labadii salaadood markuu tukaday oo waajibka ayuu seexday salaatuleil uma soo kicin wax sunno a lama sheegin ilaa iyo waxa weeye salaadii subax gashay salaadii subax markay gashay ayuu kacay markaasuu waxa weye salaadii subax tukaday kabacdina waxa weye acmaashiisii sii watay marka musdelife ayaa lagu sameeyaa saa oo lagu jamcinayaa marka xadiidku wuxuu inoo faa'ideynayaa mashruuciyatu jamci ta'khiir in waxa weye jamcu ta'khiir la samaynayo waa maqribkii baa dib loo dhigayaa cishahana hadhow lagu tukanayaa waktigiisii xikmada ku jirtana waxay dhahan culummadu waa mashaqada iyo dadkaba laga fududaynaya leanna sababta waxa weye maanta o dhan baa la taagnaa haddii la yidhahdo haddana maqribkii hala dego haddana ha la rarto waa dhib wey saas ayaa marka loogu fududeeyey marka waxaa laga qaadanayaa shareecada fudaydkeeda iyo inay wax walba sahashay dadku iyagaa marka markay diintii baran waayeen wax walba la adkaadeen laakiin diintu waa fududahay aad iyo aad bay u fududahay qofkii fahmadaana garan kara fudaydka diinta waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ina salaad walba loo aqimayo oo maqribkii cishahaba loo aqimayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inaan wax sunno ah aynan u dhaxaynin sunnana ka dambaynin oo halkaa la seexanayo habeenkaas wax dambe inayna jirin marka jamcu ta'khiir ayaa la yidhaahdaa oo waxa weeye waa arrin saxiixa oo waxa weye nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam haddana saasaa la sameeyaa oo waxa weeye waa la jamciyaa sababtiisuna waa safarkaa iyo mashaqadaa lagu jiro ayaa loo jamcinaya baabka labaatanaad waxa weeye baab lmuxrim qofkii muxrimka ahaa ya'kulu cunaaya min sayd alxalaal ugaarta hilibkeedii xalaalkaa oo macnaha qofkii haddii uu ugaarsado waxa weeye isagoo laakiin xalaala qof xalaala soo ugaarsanaya oon weli ixraaman hadduu hilibkii marka u keeno waxa weeye qof muxrima ma cuni karaa kii muxrimka ahaa ha waa cuni karaa xadiidkan iyo xadiidka soo socda ayaa caddaynaya laakiin labada xadiid markii la isku dara waxaa ka soo baxaysa haddii qofka ugaarsaday uu usoo ugaarsaday dadka xujaajta awgood aada hilibka siisid ma cunaayaan haddii laakiin isagu naftiisa u ugaarsaday waa la cuni karaa bal aynu akrina marka labada xadiid oo macnahooda aynu fahano alxadiid asaabic walarbacuun bacda almiatain xadiidka laba boqol afartan iyo toddobo can abi qataata can abi qataatata alansaariy radi allahu canhu saxaabigaa waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alay slam kharaja xaajan nabiga calayhi salatu salaam baa soo baxay isagoo xaj u socda culamadu waxay idhahdeen qisadaani waxay dhacday xaajan meesha uu ka leeyahay ay xajku u socday buu ka wadaa ee xaaj xaj ma ahayna cumray ahayd cumratu lqadaa bay ahayd oo aynu soo marnay oo sanadkii sulxulxudaybiya sanadkii ka dambeeyey waa tii la yidhi cumratulqadaa u imaada sanadkii toddobaad waa intii fatxu maka ka hor wey marka saxaabadii iyo nebiga waxay ka soo baxeen madiina iyagoo u socda cumratulqadaa oo xajka u socda fa kharajuu macahu saxaabadiina waa la soo baxeen waxa weeye abu qataatana waa ku jira fa sarafa daa'ifatan minhum koox ka mid ah ayuu nebigu wuxuu u leexiyey fiihim abu qataata abu qataataha xadiidka warinaya ku jiray laftigiisa ayaa kooxdaa ku jiray ayuu nebigu intuu qaybiyey wuxuu yidhi kooxdii naasi xaggaa mara wa qaala wuxuu ku yidhi khuduu waxaad qaadaan ood martaan saaxil albaxri waddadaas waxa weeye xeebta madha saaxil albaxri ale waddada xeebta oo dhanka badda mara idinku oo halkaa mara annaguna xaggaan maraynaa laba dariiq weeye marka maadaama dagaal iyo wax jireen oo waxa weye bal in wax cadowa iyo madiino noo dabamareen waddadaas soo mara oo sahan weeye halkaa markaynu isugu nimaadno ayaa la yidhi ayuu yidhi nebigu xataa naltaqi ilaa aan kulanno saas sameeya oo xaggaa ka soo wareega annaguna saasaan u soconayna weli markaa ma aynan xiran oo waxa weeye muxrimiin weli ma ah fa akhaduu bisaaxil albaxri waxay mareen marka amarkii nabigay qaateenoo waddadii badday mareen falama insarafuu markay nebigii ka tageen oo waxa weye dee miiqaadkii la gaaray ayay axramuu waa xirteen kulluhum say u dhammaayeen ilaa abaaqataata mooye abaaqataata isagu weli ma xiran oo waxaa jira miiqaad kaloo lasii mari karo oo waxa weye uu kasii xiran karo marka isagu ma xiran oo dib buu u dhigtay falam yuxrim ma xiran marka fa fa baynamaa hum yasiiruuna xilli ay soconaayaan oo waxa weye safarkii ku jiraan id ra-ow waxayba arkeen xumura alwaxshiy dameer firowgay arkeen xumur alwaxshi waa dameer duurka wey dameer firowga bahalka la yidhaahdo ayay arkeen waa ugaar caadi oo xalaal ah dameerka la rarto oo dameer ahli la yidhahdaa xaaraamihe dameerkan dameer firowga la yidhahdo waa ugaar caadiya oo waxa weye baciidka iyuu la mid yahay ugaarta waa xalaal weye xumur alwaxshiy bay arkeen fa xamala waxaa marka weeraray abu qataata iyagii markay arkeen abu qataata ayaa markaa xalaal ahaa mawta iyagu waa ka xaaraam oo waxa weeye xaaraan bay ka tahay qofku mar hadduu xaramkii galo inuu waxa weeye uu ugaarsado mar hadduu muxrim yahay ma ugaarsan karo fa xamala waxaa weeraray abu qataata lianna isa waa xalaal cala alxumur dameerihii ayuu waxaweye dameerfarowgiibuu weeraray dameero badan bay ahaayeen faraskiisiibuu ku weeraray fa caqara waxa uu boqon gooyey minhaa waxa weeye dameerihii mid ka mid a ataanan fa caqara minhaa ataanan mid dhadig ataanku waxa weye waa dameerka dhadiga oo waxdhala ayuu boqon gooyey waxay yidhahdeen fa nazalnaa waan degnay marka ila isagii wuu qalay oo waxa weeye dee hilibkiibuu diyaariyey oo iyagiina waa markuu dilay dameertii ayaa markaa degeen waxay dhahen fa nazalnaa waan degnay fa akelnaa waanu cunnay min laxmihaa hilibkeedii baanu wax ka cunnay uma qulnaa waxaanu isnidhi saxaabadii baa isla hadlo waxay yidhaahdeen ana'kulu ma cunaynaa laxma saydin hilib ugaar miyaan cunaynaa wa naxnu muxramuun annaga oo xirannay oo muxramina ayay isweydiiyeenoo way ka shallaayeen arrintii waxay dhahen war amaa khadaa ku dhacnayoo arrintaan amaya noo banaanayn leanna waxay yiqiineen qofka muxrimkaa inuunan ugaarsan karin waxay yidhahdeen fa xamalnaa waan soo qaadnay maa baqiya min laxmiha hilibkeeda wixii ka haray fa adraknaa waxaan soo gaarnay rasuula allahi sal l rasuulka ilahi baan soo gaarnay fa sa'alnaahu waan weydiinay can daalika arrintaa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi minkum ay hal minkum maidinku jira axadun qof idinka ida ka mid a amarahu amray an yaxmila inuu waxa weeye inuu weeraro an yaxmila calayha inuu weeraro oo dilo mid amray maydinku jira aw ashaara ilayha ama u ishaaray oo farta ugu fiiqay qaala waxay idhahan laa maya isaga arrintaasi maya annaga shaqa kumaanu lahayn qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rsulka ilahi waxau yidhi markaa fakuluu maa baqiya min laxmiha wixii hilibkeeda ka harayna cuna waana idii xalaal wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay hal macakum minhu shay wax ma ka wadaan oo hilibkeedii wax ma ka wadaan faqulnaa faqultu waxaan idigu yidhi nacam haa rasuulka ilaahi qaar baan wadnaa fa naawaltu waxaan u dhiibay alcadud bawde ayaan u dhiibay cadudku waa bawdada ayaan u dhiibay faakalahaa markaasuu nabigii cunay ay faakala minha wuu cunay hilibki waxbuu ka cun halkaa xadiidkaa marka wuxuu ina barayaa oo inoo waadixiyey qisadaa inooga sheekeeyey culummaduna ay caddeeyeen inay ahayd xilligii waxa weeye cumrat lqada ee aynan xajki xajatulwadaac ahayn wuxuu inoo caddaynaya aynu ka qaadanaynaa marka ugu horeysa marka ugu horeysa waxaynu ka qaadanaynaa qofku hadduu laba miiqaad sii marayo masalan mi waxay ahayd reer madiinay kasoo baxeen waxay ahayd dulxulaybiya inay ka xirtaan laakiin badda ay mareen waddadaasa waxay sii maraysaa juxfa iyadana waxa weeye juxfa iyo sii marayso labada miiqaadba waa ka xiran karaan oo waa laba dariiq marka miiqaad haddii aad laba miiqaad sii maraysid kaa doontaa ka xihan kartaa labada miiqaad kii aad rabtid ayaad ka xihan kartaa laakiin ha dhaafinkan ugu dambeeya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu akli ximaar akli laxmi lximaar macnaha alwaxshiy ximaarka dameer farowgaa waa dameer farowge hilibkiis inuu xalaal yahay oo la cuni karo oon xaaraan ahayn soomaalida xoolaha inta ka batay waxay moodaan wax walba xaaraam inay yihiin waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofka aan muxramka ahayn haddii uu wax ugaarsado oo isagu dantiisa ugaarsado kii muxramka ahaa inuu wax ka siin kara hilibka oo cuni karo ayna wax dhibaato aan ahayn leanna nebiguna waa cunay saxaabadiina waa cuneen waana caddahay marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xilligii nebiga calayhi isalaatu wasalaam saxaabadu inay ijtihaadi jireen haddii masala ku timaado leanna marka hore waa ku ijtihaadeen oo waa iska cuneen markii dambena waxay yidhahdeen war bal nebiga aynu hubsanna arrintan inay inoo bannaan tahay oo nebigay ula yimaadeen wuuna u caddeeyey inay waxa weeye u bannaan tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa adab aadaabta ay leedahay waxa weeye fadwadu oo waxa weeye in ahlu cilmiga la weydiiyo wixii ishkaal galo oo markaas ay ka fadwoodaan taasi marka xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey qofku inuu cuni karo hilibkii xadiidkan ku xiga ayaa waxau isaguna ka hadlayaa nin inta ugaar soo ugaarsaday oo nebiga u keenay oo nebigu markaa ku celiyey oo una ka aqbalin sababtu marka maxay tahay kana looga aqbali waaye kana loola cunay kaa hore waxay yidhahdeen culummadu isagaa ugaarsadayoo uma ugaarsan inuu waxa weeye liajli inuu nebiga iyo siiyo iyo saxaabada iyo uma uma ugaarsan abu qataada ninkaanna waxay yidhahdeen liajli nebiga daraaddi inuu u hadeeyeeyo ayuu ugaartan usoo dilay kanna waa ku diiday nebigu kii horena waa cunay alxadiid athaamin walarbacuun bacda almiyaatayn laba boqol iyo afartan iyo sideed weeye waxaa laga wariyey can sacb ibni juthama ayaa waxaa laga wariyey allaythiy reer laythi ahaa radi allahu canhu waxa uu yihi annahu ahdaa waxau usoo hadiyeeyey nebiga ilaa ila nabiyi sal l slam ay annahu ninkan macnaha reer laythiga ah oo sacb ibnu judama la yidhaahdo ayaa wuxuu usoo hadiyeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam annahu ahdaa wuxuu usoo hadiyeeyey nebigu hadiye ugu keenay nebigu hadiyadu cuni qaadan jiray sadaqada ma aqbali jirin sadaqada xaaraan bay ka ahayd hadiyadana waa ixtiraam wax lagugu ixtiraamay wey ee sadaqa ma ila nabiy sala allahu calay wasalam ximaaran waxshiyan ay dameer dabadeed ama dameer farow kii aad aadid oo uu soo dilay ayuu waxa weeye usoo hadiyeeyey hilibkiisii isagoo dhan uma keenina qayb buu uga keenay wa huwa bilabwaa waa xajatlwadaac oo nebigo abwaa jooga oo waxa weeye aw biwaddaa meesha la yidhaahdo waddaan la yidhaahdo waa laba meelood magacood ayuu meesha miyuu joogay abwaa mise waddaan labadoodaa mid ka miduu nebigu joogay ayuu u keenay markaa nebiguna waa muxrim faraddahu calayhi waa ku celiyo kama aqbalin oo waxau nebigu kama qaadan falamaa ra'aa maa fii wejhihi markuu arkay ninkii oo xoogaa xumaaday oo waxa wejigiisi isbedeloo naxay ayuu qaala waxa uu yidhi innaa lam naruddahu calayka kuguma aanu soo celin lam naruddahu calayk wax kana kuguma aanu soo celin oo kaamaanu diidin ilaa annaa xurumun waxaan nahay muxramiin baana waa soo xirannay marka nooma bannaana inaan kaa qaadanno wa fii lafdi limuslim wuxuu ahaa wuxuu usoo hadiyey rijla ximaarin lug dameer ayuu usoo hadeeyey dameer farow maaha dameerkii la raban jiray wa fii lafdin shiqa shiqa ximaarin qayb qayb ka mida hilibkiisii wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa cajza ximaarin qeybta dambe cajziga waa inta dambe ayuu macnaha miskaha iyo intaa dambe iyo ayuu usoo hadiyey oo waxa weeye bawdada calaa kulli xaal xadiidkaani wuxuu caddaynayaa ninkaasi inuu waxa weeye usoo u keenay nebiga calayhi salaatu wassalaam qaala almusanif raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wajhu hada alxadiid xadiidkan waxa weeye macnihiisu annahu danna ay nebigu wuxuu u maleeyey annahu siida inuu usoo ugaarsaday liajlihi ay nebiga daraaddi inuu usoo dilay waalmuxramu ninka muxramkaana laa ya'kulu ma cunaayo maasida liajlihi wixii daraaddi loo soo ugaarsaday marka saas ayaa lagu jamcinayaa labada xadiid xadiidka horena waxa weeye daraaddi looma soo qalin oo abuqataata isagaa awgiis arrintaa usoo sameeyey xadiidkan dambana ninkan waxaa nebigu ka gartay inuu nebiga daraaddi usoo sameeyey oo waxa weye uu daraaddi usoo ugaarsaday sidaa daraaddeed buu ugu diiday oo ku celiyey halkaa marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa inaynan banaanayn inay labada xadiis markii la jamciyo horta waxaa laga qaadanayaa in la aqbali kara awalan waxa weeye haddii ninku uusan daraaddi ugu soo qalin ee waxa weeye uu isagu iska qashay xadiidkan dambena haddii liajlihi uu soo sameeye lagama aqbalayo waxaa kaloo laga qaadanayaa axaadiidoo dhan nebiga calayhi salaatu salaam inuu hadiyada aqbali jiray oo salmaan farisi xataa markuu islaamayey calaamadihii ku islaamay waxaa ka mid ahayd wuxuu yiqiinoo kutubtii hore ku qoraa nebiga calayhi salatu salaam hadiyada inuu aqbalo sadaqadana uusan aqbalin ay ka xaaraam tahay marka sadaqada xaaraan bay ka ahayd nebiga calayhi salaatu wassalaam marka ma banaana inuu qof muxrama oo ixraam ku jira inuu saydulbari inuu waxa weeye taabto ma banaana laakiin badda waxa ku jira oo kalluunka iyo u bannaan yahay amaa saydulbari waxa weeye lama ogola xurimat calaykum saydulbari maa dumtum xuruma ayuu yihi ilaahay inta aad xaramka ku jirtaana waxa weye muxrimiin tihiin lama ogola saydulbari inuu qofkii taabto amaa wixii badda laga soo saaro kalluun iyo waxa waa la cunayaa wax dhibaataa maleh waana lagala soo bixi karaa oo way u bannaan tahay halkaa marka waxaa ku eg axaadiistii uu shiiku ku keenay kitaab alxaj waxaa harsan keliya marka acmaashii xajku waa dhammaatay waxaa harsan siyaarada lasoo booqanayo masjidka nebiga calayhi salaatu wassalaam dad badan baa iyadana ku khaldama oo kitaabkan kuma u keenin laakiin khulaaso ahaan ayaan u raacinaynaa marka dad badan baa waxay ku khaldamaan waxa weeye qabriga nebiga inay u safraan waa khada maxaa marka saxiixa oo asalkeeda in qabri loo safro nebigu waa diiday laakiin maxaa marka oo axaadiistaa man manciday maxaa marka qaabkee la isku waafajinaya oo loogu safraya qaabka loo safraya waxa weeye aslan waxaa bannaan oo sunno ah oo mustaxabo ah masaajidka nebiga calayhi salatu salaam in loo safro leannau nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam laa tashuddu arixaal ilaa ilaa talaatati masaajid saddex masaajid waxaan ahayn looma safro oo cibaad ahaan looguma safro almasjid masjidii haada buyu nabiga calayhi salaatu wasalaam ha masjidii haada ha almasjid alxaram masjidka xaramka waa maka wa masjidii haada waa masjid madiina walmasjid alaqsa ay bayt alaqsa saddexdaa waa loo safri karaa marka marka markii aad maka dhamaysatid cibaadadaadii oo xajkii dhamaysatid haddaad rabtid inaad madiino soo booqatid niyadaada waxaa ka dhigaysaa inaad u safraysid masaajidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam sababta loogu safrayana waxa weeye salaadeeda ayaa fadli badan oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam salaad lagu tukado salaatun fii masjidi haada masaajidkaygan salaada lagu tukadaa afdal waxay ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadood fii ma siwaahu wixii ka soo haray ila almasjid alxaraam masjidka xaramka mooye marka salaadii aada meel kale ku tukan lahayd waxay ka fadli badan tahay kun salaadood masaajidka nebiga salaadaa ku tukatid ilaa xaramka mooye xaramku isaga waa kasii fadli badan yah marka waxaan leedahay masaajidka nebigaan tegayaa waan kusoo tukanayaa kabacdi markaad timaadid masaajidka nebiga calayhi salaatu wassalaam aadaabta la rabaa waxa weeye inaad markaad masaajidka soo gelaysid lugta midigta aad soo horgelisid bismi llah aad dhahdid allahuma salli calaa muxamed allahuma iftax li abwaaba raxmatik sida ducadii caadiga ahayd lugta midigta aad soo gelinaysaa markaad soo geshid oo masaajidka soo geshid taxiyatulmasjid aad tukatid oo waxa weeye aada salaadii la timaadid ayaad xagga u dhaqaaqaysaa waxa weeye nebiga calayhi salatusalaam qabrigiisii waa ku dhegan yahay oo waa gurigii caaisha ayuu ku xabaaran yahay nabiga calayhi salatusalaam iyo abubakar iyo cumar saddexduba halkaasay ku xabaaran yihiin isla markaba waad arkaysaa oo dhankaas ayay ka yihiin dhinacaa waad u tegaysaa nebigaad salaamaysaa assalaamu calayka ya rasuul allah ayaad salaamaysaa kabacdina markaas abubakarna waad salaamasa cumarna waad salaamaysaa kabacdi intaa markaad salaamtid wax kale oo lagu samaynaya male wax kale oo lagu samaynaya male salliga nebiga waad akrin kartaa wax kaloo lagu samaynaya male kabacdi waad ka dhaqaaqaysaa waad ducaysanaysaa waxaadna ku ducaysanaysaa ugu fadli badan meesha rawdada ah rawdadu waa meesha mimbarkii nebiga uu ku khudbayn jiray udhaxaysa iyo waxa weeye inta udhaxaysa qabrigiisa oo guriga caaisho iyo inta udhexaysay ayaa la yaha rawda meeshaa hadday kuu suurta gasho way zaxmad badan tahay haddii kalena masaajidka oo dhan meeshaa rabta kaga ducayso culamadu waxay markaad ducaysanaysid waa inaad qiblada qaabishaa ma aha inaad qabriga nebiga la qaabishid waxa weeye ducada ood waxa weye xaggiisa ula jeensatid ciid laga qaadan mayo lama baryayo ilaahay jaahiisa lagu baryamayo la odhan mayo ilaahu nebiga jaahiisa iyo sharaftiisa wax igu sii waxaasoo dhan lama ogola waad ducaysanaysaa masaajidka meel alle meeshaa doonta kaga ducayso markaa horey u soco ku tuko markaas waxa weye masaajidka intaad doontid haddaad dhowr beri joogtid marka mar walba oo aad masaajidka soo geshid inaad nebiga salaamtid oo qabrigiisa aadid ma aha sunne oo waxa weeye imaamu malik iyo waxay leeyihiin waxa weeye qofka safarka ka soo galay baa taa loo ogol yahay ma aha qofku inuu maalin walba ku noqnoqdo oo waxa weeye nebigaa yidhi calayhi salatusalaam ilaahu qabrigayga ciid ha ka dhigin ugu soo noqnoqdo marka masaajidka unbaa lagu tukanayaa fadli iyo wanaagna aad ka helaysaa taas ayaa la rabaa marka culammadu waxay kaloo ka hadleen waxyaalo badan oo bidco ah oo dadku ay sameeyaan oo shirkiya oo la isaga digo waxaa ka mid ah in waxa weeye nebiga la baryo in waxa weeye qabrigiisa ciid laga qaato in waxa weeye la ismarmariyo in waxa weeye lagu dulbooyo shirki lagu sameeyo jaaha nebiga ilaahay wax lagu weydiisto waxaasoo dhan ma banaana inaad aada ugu noqnoqotid oo waxa weye mar walba ku noqnoqotid waa khada waxa weeye hal mar haddaad salaantay hadhow markaad soo baxaysidna haddaad tagootidid khaas laakiin inaad ku noqnoqotid lama rabo marka in aad loo badiyo oo qabriga nebiga aad ku noqnoqotid iyo qabuuraha kale iyo lama rabo qabuuraha kale iyo iyagana sidoo kale waad usoo booqan kartaa baqiic iyo uxud iyo laakiin acmaasha xajka ka mid ma aha weliba waxaan kaloo tambiihinaynaa ka mid ma aha acmaasha xajka in waxa weye xataa madiine in la aado acmaasha xajka ka mid ma aha shaqa kuma leh ee waxa weye waa iska booqasho wey oo maadaama qofkii uu ku adag tahay inuu mar walba yimaado ayaa waxa weeye la iska aadaayo lasoo booqdaayo ma aha in la yidhaahdo ilaa wa ilaa xajkay ka mid tahay oo dadka caamada waxay moodaan haddii qofku uu soo xajiyo oo uuna qabrigii nebiga tegin inay xajkiisa waxba ka jirin ayay moodaan mid baa maalin oday baa ka sheekeynayey nin inta soo xajiyey xajkii oo dhan ba dhaafay oo waxa weeye yawmu carafaa dhaaftay xajkii waa dhaafay laakiin madiinuu tego qabrigii nebigu soo arg oday suufiya u tego wuxuu yidhi saasa igu dhacday suyo qabrigii nebiga ma soo aragtay ha xajkaagu waa saxiix buy mar haddaa qabrigii nebiga soo arag waxaasoo kale waa jahli iyo waxa weye waxaan banaanayn diinna ma aha waxaa kaloo aad iyo aad aadaabta la isfaraya ka mid ah haddaad masaajidka nebiga joogtid iyo waxa weeye agaarkiisa iyo qabrigiisa agtiisa rafcu sawt lama ogola waayo ilaahay baa ina yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbada acmaalakum wa antum laa tashcuruun fii suurati xujuraat baa ilaahay inooga naahiyey nebiga marka isagoo dhintay iyo isagoo noolba lama raba in codka kor loogu qaado bay yidhahdeen culammadu oo waxa weeye lagu dul dhawaaqo lagu dul qayliyo lama ogola saxaabaduna waa nahyin jireen cumar ibna khadaab markuu arkay laba nin oo waxa weeye ku murmaya masaajidka nebigo codkooda kor u qaaday inuu garaacuu damcay kabacdi baa lauu ogaaday inay baadiye ka yimaadeen markaasuu u cududaaray lama ogola marka qosol badan iyo qaylo iyo sheeko iyo lama ogola aadaab iyo ixtiraam baa la rabaa in sha allahu tabaaraka watacaala halkaas ayuu ku egyahay kitaabu alxaji waxa weeye min cumdat alaxkaam waxaana inoo bilaaban doonaa kabacdi waxa weeye mucaamalaadkii cibaadaadkii waa ka soo baxnay lix kitaab ayaynu intaa ku khulaasaynay kitaabu tahaaru ka soo bilaabay kitaabu salaa baa ku xigay janaa-iskii baa ku xigay zakadii soonkii xajkii marka wixii ka dambeeya marka waa mucaamalaadkii iyo waxa weeye maaragtay buyuucdii iyo nikaaxii iyo geli doonaa cibaadaadkii waa dhammaadeen in sha allahu tabaaraka watacaala iyagana waa ku xijin doonaa haddii rabi idmo walxamdu lilahi rabi